bulsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
bismillaahi araxmaan iraxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacaana wanaagsan idin ahaantiina oo meel weliba joogtaan iyo si weliba maqalka raadiishu idiin soo gaarayo halka inaga dhegeysanaysaana waa sideetan iyo toddoba dhibic toddoba meekartis dhobley nawaaxigeeda barnaamijka aad dhegeysanaysaana waa barnaamijkii haweenka oo xilligan oo kale aad ka dhegeystaan raadiyaha sanguuni barnaamijka waxaa idiin daadihinayso intuu hawada ku jira hadduu allaha wadal ogolaado anigoo ah firdows axmed cabdi barnaamijka ayaan uga hadalnaa haweenka soomaaliyeed horumarkoodii mustaqbalka dhow waxa ay kisanayaan toddobaadkana barnaamijka waxaan uga hadlaynaa qaar ka mid a haweenka magaalada dhoobley oo ka warbixiyey doorkay ka qaataan haweenka horumarinta iyo dibudhiska dalka
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan
haweenka soomaaliyeed ayaa ah kuwo kaalin muhiima kaga jira arrimaha horumarinta bulshada sida dibudhiska dalkii kobaca dhaqaalaha sidoo kale dumarka soomaaliyeed waxay door weyn ka qaataan horumarinta ganacsiga iyagoo badankooda ay mas-uuliyad gaarah iska saaraan sidii ay ku maareen lahaayeen nolosha qoysaskooda tani burburkii dalka soomaaliya ayaa haweenka waxay u taagnaayeen dibudhiska dalka iyagoona ka qaadanayay doorar kala duwan degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxaa ku nool haween badan oo siyaabo kala duwan u ganacsada soona kordhiya adeegyo ganacsi oo bulshada faa'iido u leh qaar ka mid a haweenkaasi oo aan waraysi la yeeshay ayaa ka warbixiyey ganacsigooda iyo sidoo kale haweenka soomaaliyeed doorkay ka qaataan arrimaha horumarinta bulshada iyo dib u dhiska dalka iyo kobaca dhaqaalaha soo dhowow adigoo magacaaga inoo bilaabaya waxaad ka ganacsada magacayga waa fartuun maxamed xool ganacsiga waxaa dharka ee maacuunta haddana waxaan kusoo darsaday in bagaashan hodan ku dardaray marka baahida keentay inaad bagaasha kusoo darta maxay ahayd
wallaahi baahida keenta waxaa baahi dadka u qabaan bagaashka marba inay weydiiyaan waxaa maysa waxaa maysa saa awdeed awdeed dadka macabiisha waxay gadan jira aan u keenay marka si sifee hal meel ay wax ugu wada helaan saas awdeed aan u keenay
marka isku socod miyaa bagaashkii dharkii maacuuntaba maadaama aad tiraahday awal waxaa ii yaalay dhar iyo maacuun haddana bagaashkan kusoo dare may isku socod maaha shay maxaan ku dhaha qof walba wuxuu u baahan yahu gadanaya dharka waxaa laga dhowr maalin wax laga gadan maacuunta sidoo kale ayaga sidoo kale laakiin baahi baa iska jirta qof qofa iskaga baahan oo iska gadanaya marka sidaa aawadeeda usoo kordhiyan u keenay
waxaa kugu dhaliyey maxaa marka inaad ganacsigan bagaashka aad kusoo kordhisa
wallahi dadka macabiisheeda ugu dhalayaan inaan kusoo kordhiyo ayagaa wax iga gata ayagaa iga adeegta ayagaa iga weydiiyo sidaa aawadeed ugu soo kordhiyo maxaa kugu galifay inaad ganacsigan aad samaysato ama aad hirgeliso ganacsigan ku saabsan dharka dumarka wallahi waxaa igu dhaliyey maxaa ku dhahay gabdhaha dharka dumarka aada u xirtaan dharka dumarka kaliya magada ciyaalka ragga waaweyn kulli waxaa sida dharkoodaan gadaa marka waan laga gataa alxamdulilah waxyaabaha aad isdhihi karto ganacsigan waa ka faa'iida maxay yihiin wallahi ganacsiga waan maxaan ku dhahay ganacsi fiican waaye waan ka faa'iidnay aan ku dhan dharka waa nagala gataa annagana ilmaha ku aradbaxsanaa annagaa ku aradbaxno qofkii qarabaan ka aradbixinaa marka shaqada ganacsi shaqada maxaan ku dhahay dharka ma xumo
sidee u gataan bulshada ku nool degmada dhoobley
bulshada way gataan dharka si fiicanay u gataan annaga weli waxaan ugu xirna wax naga gatray baadiyuhu markoo ahaa inkastoo beriyahan abaaro iyo maxaan ku dhahay roob la-aan ee dhaceen oo baadiyihii ay kala maqan yihiin haddana saa ay tahay naguma xumo maxaan ku dhahay waa nagala gataa gabdhaha magaalada naga gato qofkii kor ka soo dhacaa naga gato waa nagala gataa alxamdulilah ma jiraan magaalooyinla idinkaga soo doonto dharkan dumarka haa tuulooyinka waa nagala soo doontaa reebaadiyaha way soo doontaan maxaan ku dhahay hadda sida tuulooyinka fofogaada magaalada maxaan ku dhahay aan ku dhoweyn ee nagala gataan dadka aad si fiican ay nooga gataan xaggee idinkaga imaadaan dharkan dharka muqdisho ay nooga imaadaan kismaayo way nooga imaadaan magaalada dhexdeeda waan ka qaadnaa meelo badan maxaan ku dhahay gobollada dalka o dhan waa noogala keena maxaa magaalooyinka waaweyn ee wadanka adayse muqdisho iyo kismaayo camal waa noogala keenaa dhoobile gudaheeda waan ka soo qaadanaa marka maxaan ku dhahay wax oo meelo kale noogu imaado ma laakiin wadanka gudihiisa waa noogala keena waxaad inoo sheegtay mararka qaar inuu bannaanka idinkaga yimaado waddamo kale bal ayaga magaalooyinka caqabad miyaa kala kulantaan magaalooyinkaas haa lacagaa dirsanaysaa waxaa leedahay lii soo adeego lacag hadda ilaa saddex boqol afar boqol amaa dirsanaysaa marka laguu soo adeego waxaa lagu dhahayaaba lacagti shan boqol oo kale kugu noqotay saa ku ogad sidaan inaan lagugu soo adeegaya marka saasaa qaba taasaa nugu er laakiin alxamdulilah saada intana waan maaraynaayo ama waan ugula soo yeeshaan ugula soo qaad dib aan ka bixinaa ama markaas hadday noogu jirto waan usii dirnaa dadka iska lahaa dharka marka qaar waxaaba laga yaaba in nagala soo daho lacagta ilaa ka bixina aan noola soo dirin dharki oo bil iyo ma bil iyo bar camal nagala haysto marka dambe markaa lacagta saa ku bixina noola soo dirin caqabadaha aad kala kulantay markii aad hirgelinaysay ganacsigan maxay ahayd wallaahi shaqo walba caqabad way leedahay laakiin hadda dhib saa usii weyn oo aan ku qabno male maxaan ku dhahay dharka waa nagala gataa caqabadna kuma qabno alxamdulilah maxaan ku dhahay waa noo kala socotaa ma jiraan qiimo dhimisa u samaysaan bulshada haa qiimo dhimis waa u sameynaa dharka markuu qaaliyood wax macquula dadka ka gadnaa qofka marku waxaga gadku dhaha wax waa ka gadaysaa waa u ka dhimaysaa qiimo macquul sabalna ku qanacsay adnaa ku qanacsantaa ka siinaysaa sidaa sheegtee waxa uu ganacsigan kuu furan yahay muddo aada u dheer horumar noocee aad ka samaysay horumar waan ka sameyn daawa nolosheeda ku maareeyey maxaan ku dhahay iyo noo- iyo dad badan noloshooda soo horumarka ma sameynin marka maxaan ku dhahay horumar waan ka sameeyey nafteeda ku maareeyaa nafyo kaloo badan aan ku maareeyaa waan ka aradbaxnaa waan ku labisanaa wax walbaan ka samaysanaa waan ka cunnaa waan ka amnaa horumar aad weynaan ka samaysanaa alxamdulilah waxyaabaha ugu badan ee aad ka faa'iiday ganacsigan markii aad hirgelisay maxay yihiin waxaa ka mid a shaqadiiaan fahmay suuqiyaa soo garay dadkiiaan isbarannay awal qof iskayna xirno xaafad iska joogtaan laakiin hadda suuqii baan fahmay dadkii aan fahmay shaqadii baan fahmay khasaare iyo faa'iido waxay kala leedahay aan fahmay reer miyiga sidee waxa idinkaga gataan reemiga si fiican wax nooga gataan waagii maxaan ku dhaha da fiicnaado abaaraha iyo injilak roobabka la haysto dhulka barwaaqadu ah reemiga si fiican wax u gadan jireen laakiin hadda dadka aad wax uma gataan maxaan ku dadkii da xoolihii aqoorta loo geliyo raashiin raba dadkii raashiin raba marka marmarna wax iska gataa hadda reebaadiyaha sida door intee leeg ayay kaga jirtiin haween ahaan ganacsiga deegaanka haweenka ganacsiga deegaanka de- aqo- door weyn- aa weyn baa ku leenahay hadda ganacsatada markaa arag rag iyo dumar magaalada dumarkaa ganacsiga ku badan annagaa kaalin lixaal doo ka qaadana ganacsiga dadka ugu firfircoon ganacsadan waa dumarka ragga wax saa aad usii ganacsaday ma laha laakiin annaga maasha allah annagaa ku horeyna xagga ganacsiga maadaama aad ka mid tahay dadka hirgeliyay ganacsiga uuna u suur- ayna u suurta gashay inay horumarro kala duwan ka gaaraan hablaha deegaanka ku nool ee hadda soo koraya mise kuwa guryaha jooga maxaa baaqa u diri lahayd hablaha guryaha jooga waxaan ugu baaqayaa inay shaqaystaan aan ku dhiirigelinayaa inay maxaan ku dhahay suuqa soo galaan ay shaqaystaan oo wax qabsadaan maxaan ku dhahay in horumarkooda iyo mustaqbalkooda ay ka tariyaan aan kula talnaya gabdhaha soomaaliyada xaafadaha jooga soo dhowo adigoo magacaaga inoogu bilaabiyo iyo waxaad ka ganacsato
waa dhawahay magacaygu waa leyla shariif cidruus waxaan ka ganacsadaa kareemaadka dumarka ayaan sameeyaa gurigeyga ayaan ku sameeyaa
maxaa kuu kalifeeyey habkan onlineka inaa u ganacsato
waxaa igu kalifay maadaama aa guri joogto ahay oo hooyo caruur haysata a ahay meeshaas waxaa ka arkay jaanis ah in aan anoo gurigeyga joogo shaqaysan karo
muddo intee leeg baa wadaa ganacsigan onlineka ah
muddada aa ganacsiga wado muddo aada usii dheer ma ahan haddana waayaan kusoo biiray oo bilooyin kaliyaha ayaan ku jiraa sideeba u ganacsataa oo ganacsigan onlineka uu kugu kala socdaa qaabka aa u ganacsado waa waxaa ku gudbiyaa ganacsigeyga tictok kadib dadka meeshaasay kasoo arkaan kadib way soo wacaan sidaasaa u ganacsadaa oo lambaradeyda aan meesha ku qoray igala soo xiriiraan kadib waa la hadlaa sidaas aan qof walbo meeshuu joogo ayaan ugu geeya maxay yihiin waxyaabaha aad ka ganacsato aad sida onlinekaad uga do-o oo aad sida onlineka u iibiso waxyaabaha aa ka ganacsado waa kareemaadka dumarka isku qurxiyaan waxyaabo dabiici ah
sidee dadka kugu soo dhaweeyeen marka habkan casriga ah ee onlineka loogu ganacsanayo dadka sida ii soo dhaweeyeen waxaa waaye markii koowaad aan ganacsiga kusoo biiray dadka wayga cabsi jireen oo aaminaad saas ah ma jirin sababtoo ah qofka cusub ayaan ahaa aalada sidaas daraadeed waxaa jirtay shaki laakiin markii dambe dadki way la qabsadeen oo waxaa noqday qof aaladii ka mid ah oo aaladii wax badan soo dhigdhigto oo online ah mar walbo
xaggee lagaa keenaa alaabahan aad ka ganacsato iyo adiga meelaha u dhiibto waa xaggee alaabaha aniga magaalada dhexdeeda ayaan kasoo gataa oo si jumla ahaan ayaan usoo gataa kadib ayaan aniga sii ii iibiyaa oo aan diyaariyaa aniga meelaha aa u diro waa magaalada aa deganahay dhexdeeda waan u dirdiraa iyo magaalooyinka ka baxsan si kaargow ahaan ah aan u saaraa farqi noocee ah baa u dhexeeya ganacsiga caadiga ah iyo ganacsigan casriga ee online-ka
farqiga u dhexeeyo ganacsiga caadiga ah iyo midka online-ka ah waxaa waaye midka online-ka adoo gurigaaga joogtada iska ganacsanaysaa oo meel uma aaday siduu een, waqti gooni ah kaagama baxaayo waana ku dhiirigelinaa dumarka ganacsiga caqabadaha uu leeyahay ganacsigan online-ka muxuu yahay caqabada ugu weyn ee ganacsiga online-ka uu leeyahay waa dadka qaar oo ku aamineynin maadaama ay jiraan dad dadka dhaca qaab online ahaan saas darteeda caqabada ugu weyn waa is-aaminaad la-aanta jirto
maadaama ganacsigaagan ugu shaqeeya si online ah bal ka waran meelaha loo dhiibayo ee ka baxsan degmada aad ku nooshahay ma jiraan waxyaaba caqabada kugu noqdo caqabado way jiraan degmadeeda ka baxsan markaa uu dhiibaayo ama een, gobolka aa joogo gobol ka baxsan aa uu dhiibayo caqabadahaasna wax kale ma ahan waa kaargowga iyo deliveriga dadka aa u saaro maadaama dadkii ay ku jiraan dad aan awoodin lacagahaas mar walba caqabadan hortaagan waa lacagta kaargowga iyo lacagta deliveriga oo dadka ku badato
ma jiraan baaq aad la wadaagayso dhammaan cid walba uu gaarayo codkaaga waxaa baaq u diraa dhammaan hooyooyinka guryaha joogo in ay si online ah u ganacsadaan hadday awoodaan waxaana ku dhiirigelinaa in ay fikrado la imaadaan aysan guriga iska dhex fadhinin waqtigooda uga faa'iidaystaan iyagoo ilmahooda ku dhex jiro
soo dhawow adigoo magacaagiina u bilaabay ganacsatada ka mid tahay Een, magacayga waa faatuma waxaan ka mid ah ganacsadooyinka ku ganacsada magaalada dhobley Een, waxaan ka ganacsadaa dharka ganacsigan marka aad furanaysa caqabadaha aad kala kulantay maxay ahayn Een, ganacsigan dhibaatooyin fara badanaa kala kulmay Een, first waa inaa raadiso yacni meeshii ganacsiga ka furan lahayd kadib waa inay lacagta ku dheeli tiran tahay waa haddana dadka inaa isbarto oo noqoto qof kastan fiican leh oo lagu xiran yahay maxaa kugu dhiirigeliya marka inaad ganacsigan furto Een, ganacsigan horta sida banaanbuuliga ku aamin jira inaan ganacsi samaysto lacalla mustaqbalka dhibaatooyin soo wajahaan marka waxaan rabaa inaan noqdo qof yacni iskaafin karo ilmihiisa meel ka baxsan karo barasho hadday noqoto hadday noqoto yacni wax walbo farxadooda inaan u samayn karo oo qof yacni meel iska soo saari kara aan noqdo insha allah Een, ganacsiga qayb weyn ayaan kaga jirnaa Een, haweenka soomaaliyeedna waa laf dhabarta bulshada haweenka soomaaliyeed mar walba waxay heegan u yihiin ama ay u taagan yihiin inay caruurtooda meel kasoo saaraan inay bulshada wax u qabtaan marka bal siduu u socdaa ganacsigaaga ganacsiga si aada u qurux badan ayuu u socdaa Waa caqabadooyin badan way iska jirtaa oo marmar oo yacni suuq xumo ay jirto laakiin badanaa maasha allah waan ku faraxsanahay oo si fiican ayuu igu socdaa ganacsiga insha allah intan inaan kasii laba jibaarna waa rajeynaya maasha allah horta way igu soo dhabeeyeen markaan ganacsiga furtay kastan fiicanna waan yeeshay qof lagu xiran yahana waan noqday dharka iyo bagaashka xaggee kaaga yimaada waxay iiga yimaadaan kismaayo muqdisho kenya marmaraan u dirsadaa laakiin badanaa muqdisho ay iga yimaadaan maadaama aad u dirsato safar bagaashkii iyo sidoo kale dharkii caqabada intee leg ayaa kala kulantaa Een, horta caqaba- caqabadooyin aada u badanaa jiro in dharkii wadada ay kusoo daahaan oo dadkii maanta dhan aa wacwacdo oo yacni ku rafaado oo aysan dhaqsi ku imaanin in maxay tooley dharkii oo lacag dheelitiran aa dhigta lagu dhawo haddana lacag kala keen dharkii oo qaali ah kastamkii oo ogoleen yacni lacagtii in lagu qaaliyeeyo oo wax walba raqiis ay ku rabaan canshuurtii oo nagala qaadayo walaahi caqabadooyin badanaa jiro in loo dulqaato un qof yacni dulqaad lanbaa ganacsan karo maxaad uga qaadan weyseen marka magaalka dhexdeeda hadday caqabadaas saa'id u badan ii jirto maxaa idin diiday inaad magaalada ka dhex qaadataan ma laga qaadan karo sababta dharka markaa magaalada ka qaadato ilaan magaaladii lagu aad la joogtay wixii ay gadaayeen bay kaa siinayaan wixii hadda adig markii lagaa kor lagaga keeno aad gadan layd ay gadaayaan iyagii markaa ku gadato lacagto inaa wax dul saarato dadkii kastamkana kaama yeelayan de meeshan agtaada wax raqiis lagu gadaayo adi wax qaali kaa gadanaya malaha gabdhaha deegaanka ku nool waxaan fariin u reebayaa ugu baaqayaa gabdhaha deegaanka ku nool waxaan fariin u reebayaa oon ugu baaqayaa inay yacni ka faa'iidaystaan fursadooyinkan shaqada ay shaqaystaan noqdaan dad berito markay dhibaato timaado ama wax qadar rabbi uu ku yimaado noqon karaan dad meel iska soo bixin karo lagu daydo insha allah saas inay noqdaan rajeyna aynan xaafadaha iska fadhinin yani ay shaqooyin furtaan noqdaan dad shaqaysanayo fikradaha ku duugan ay banaanka keenaanoo yani noqdaan dad meel un maxaa la dhihi jiray meel un lagu higsanayo yacni ayna shaqaystaan yacni aysan isdhihin maxaa la dhihi jiray dowlad ma jirto dal ma jiro kano yacni aysan shaqa hay-ad un ay sugin ay dhahaan yani hay-adaan ka shaqaynaynaa caafimaadaan ka shaqaynaynaa aysan dhihin ay noqdaan de wax un maanta ay sameeyaan shaqooyinka business oo kaleeta noo furan oo kaleeta iska furtaan meel qudaar ay iska furtaan meel jabs iyo wax lagu sameeyo wax un xitaa shax ay kariyaan yacni wax soo saar un ay sameeyaan yani ay shaqaystaan yaanan xaafadaha la fadhinin yaanan la dhihin dowlad ma jirto hay-adaha shaqa nagala siin waayo shaqaan ablay gareyn iyo wax baan sameyn yaan la dhihin yacni hala shaqaysto yani ha sameeyaan wax yar un ilaan wax yaraa wax weyn loogu samayst lagu gaaraaye waxun ay samaystaan insha allah ugu baaqa soo dhowo adigoo magacaaga inuu bilaabiyo iyo waxaad ka ganacsato
bismillaah magacaygu waa najma cabdi axmed waxaan ahay gabarka ganacsataha suuqa onlineka maxaa kuu kalifeeyey habkan onlineka inaa u ganacsato waxaa igu kalifay inaan si online ah u shaqaysto oon u ganacsado yani weligay waa jeclaa inaan ganacsado maadaama ganacsiga dad suuq dad online ku ganacsatay iyo haddaad yani aad suuq intaad tagto dukaan furto ood ganacsato way isku mid tahay sida onlineka ayaan jeclaystay inaan ku bilaabo ganacsiga maadaama aan ganacsiga jeclaa weligay
muddo intee leeg baa wadaa ganacsigan onlineka ah
muddo aan aada usii badnayn ayaan wadaa ganacsigan adigii sanad meelahaas ayaan wadaa ganacsigan onlineka ah
sidee baa u ganacsataa oo ganacsigan onlineka uu kugu kala socdaa waxaan u ganacsadaa yacni inaan maanta waxaan sameeyaa oo kaleete maadaama aan online ku ganacsanayo xayeysiin ayaan samaystaa statisyada ayaan saaraa sida facebooka whatsappka meelo badan oo waxaa jirta dadka aan ku gaarsiiyo ee igala soo xiriiraan sidaas ayuu ganacsiga ku dhacaa
maxay yihiin waxyaabaha aad ka ganacsato aad sida onlineka aad uga da-o oo aad sida onlineka u iibiso waxyaabaha aan ka ganacsado ee online aan ku gado waxaa ka mid ah cabaayadaha dharka dumarka yacni waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan joolariska sida waxyaabaha qalinka ee katiinadaha jijimaha faraantiyada bukiyaalayaasha dharka dumarka nac walbaba cabaayadaha u badnaadaan nac walba oo dharka ee dumarka ay xirtaan
sidee dadka kugu soo dhaweeyeen marka habkan casriga ah ee onlineka loogu ganacsanayo
maasha allah walahi si wanaagsan dadka ii soo dhaweeyaan maxaanku idhahdaa ayaga xitaa ayagoo xaafadooda iska joogo oon isdhibin oo bixin ayay helaan soo maaha waxaysiinta halkaa ka helayaan kadib waa wada xiriireynaa qof walba soo gurigiisa joogo ayaan wada xiriireynaa wuxuu raba waa halkaa ka dooranaya marka si fiican ii soo dhaweeyaan ayaga xitaa howlfududaas u tahay si anigaba howlfududaas iu tahay
xaggee lagaa keenaa alaabahan aad ka ganacsato iyo adiga meelaha u dhiibto waa xaggee walahi meelo badanaa ganacsigan iyo alaabihiisa u dirsadaa si online ah ayaan u dirsadaa dubai kale waan u dirsadaa waxaan ku irahdaa nairobi waan ka dirsadaa xamar naftirkeeda waxyaabo qaalaan ka dirsado ayaa jiro aan kasoo gato marka meelahaas ayaan u kala dirsadaa anigana waxaan u diraa badanaa waxay iga iibsadeen degmada dhowble dadka jooga u badan gabdhaha reer dhowble u badan waxay iga iibsado laakiin degmada dhowley meel ka baxsan way jirtaa oo laga laga dalbado dharkan qaxootiyadoo kale meel aada u fara badan
farqi noocee ah baa u dhexeeya ganacsiga caadiga ah iyo ganacsigan casriga ee onlineka
farqi weynaa u dhexeeyo inkastoo ganacsi ay wada yihiin labadoodaba haddana kan oo maxaanku irahdaa caadiga ah waa mida u kala hayso u baxayso adiga aad yacni maanta un suuqa soo joogayso kan onlineka ana adigoo hooshaada qabsanaya reerkaaga haystaa ayaad haddana si online ah wax ku kala gudbinaysaa ood ku ganacsanaysaa isaga xitaa inkastoo shaqadiisa gooni ay tahay haddana waxaan isleeyahay wuu ka dhib yaryahay midka caadiga ah oo midka onlineka ayaa ka dhib yar maxaa yeelay maanta reerkaagina ogaanaysaa xaafadaadii waa joogaysaa haddana waxaad sameynaysaa waa ganacsanaysaa oo laba shaqaad ku korwadaa laakiin markaa caadiga u baxayso oo kan suuqa ad u kala hayso ood casarkii oo kale ka imaanayso reer waxba kama ogid soo maaha saasaan ku doortay waana farqigaasaan u dhexeeyo
caqabadaha uu leeyahay ganacsigan online-ka muxuu yahay walaahi shaqo walba oo la qabta caqabaheeda caqabada uu iska leedahay marka caqabadaha uu leeyahay ganacsiga online-ka waa masii badno haddana caqabad uu leeyahay waxaa kamid a maanta inuu qof uu ku mashquuliyo kula soo hadlo marka xaysiinta wixii sameyso meeqaasiisa meeqaasiisa wareysi waqti kaa cuno uu ku warwareysto uu wax ku weydiiyo haddana uu iskaga kaa tago uu wixiiba kaa gadaninba marka waxyaabo qaar oo dhibaatooyin noocaas ay iska jiraan hadhow maanta qofka markuu kula soo hadlayana dee waa qasab inaad qaabishaa waqtigaaga aad ku bixisaa wax walba u sheegtaa ku kala faahfaahisaa qofkii marka hadduu raban uu kaa gadan hadduu raban uu iska tegay oo intuu ku wareystan buu kaa sii soconi halka adina waqtigaa kaaga lumi laakiin haddana waxba waa iska caadi oo ku oon ku wadanaa oon ganacsigeena haddana oon ku qanacsanaa maadaama ganacsigaagan ugu shaqeeya si online ah bal ka waran meelaha loo dhiibayo ee ka baxsan degmada aad ku nooshahay ma jiraan waxyaaba caqabada kugu noqdo haa waxyaaba waxaa jiro inaan u dhiibno mararka qaar ganacsigan ama alaa agabyo inaan u dhiibno meel ka baxsan degmadeena soo maahan caqabadaha badanaa oo ka imaadaa waxay tahay qofka maanta baa badanaa marna baabuur baa la dhiibaa marna waxaa loo dhiibaa diyaarad mararka qaar diyaarad inay imaanaa laga yaabaa oo diyaaradii la waayo ma diyaaradii ay baaqato mararka qaar baabuurta ina wax isdhib adi istoomar uu dhaco ama baabuurkii uusan geenin meesha loogu talagalay la iswaayo caqabadahaas way iska jiraan haddana waa dadaalaan waa un xalinaa ma jiraan baaq aad la wadaagayso dhammaan cid walba uu gaarayo codkaaga
habaaqa aan u diray cid walba oo codkayga gaaraya wuxuu yahay inaad wax qabsadaan gabdhaha siiba gabdhaha dumarka wax qabsada idinkoo reerkiina haysta oo ilmihiina iyo ciddiina dhaqanaya ayaa haddana ganacsan kartaan si online u ganacsan kartaan xaafadiina ku ganacsan kartaan qasab ma aha inaa maanta ganacsiga suuqa bisa u aado oo suuqa usoo gasho ma aha ganacsi xaafadda online ayaa jiro taleefanada waa wada haysataan waad ku wada shubataan dhaato waad isticmaashaan waad ka horjeedaan afaratanka saac marka kahorjeedkaas isagoo faa'iido idin ah ayaa fiican oo ah inaad ku ganacsanaysaan waa tahay dhegeystayaal waxaa intaa inoogu eg barnaamijkeeni haweenka aad kala socoteen raadiyaha sanguuni barnaamijku waxaa idin daadihinaysay anigoo ah firdows axmed cabdi intaan barnaamijkan kiisxiga dib hawada u kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas oo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeehiyo iyo hayin dulqad badan